asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal waa cabdinaasir axmed barkhadle oo aalaaba halkan idinka soo jeediya xubinta murtida maanta xubinteenna murtida maantuna waa mid ka mid a xubnaheennii joogtada ahaa ee inta badanba aynu halkan ku wadaagi jirnay sida wadajirka waana xubnaheennii murtida maanta ee qaybaba ay dhinac khusaysay waxaa laga yaabaa inaad aragto laba xubnood oo yare isu eg ama isshabaha laakiin xarafku u kala duwan yahy waxaa jira mahmaayaha iyo samayntooda ama sheekooyinka iyo samayntoodu meelo fara badan way isaga ekaan karaan waana arrin caadi ah inay isu ekaadaan sababta oo ah ma jiro wax diidahaya in xarfaha afka soomaaliyeed kolba dhinac inta laga keeno mahmah xaggaas aad ku maqasho xaraf kale aad ku maqashay xaggan inta laga keeno in si kale lagu baro ama xaraf kale lagugu baro wax diidahayaa ma jiro sababtoo ah dee deegaanka soomaalidu ay kala degan tahay iyo erayada iyo eray bixinta iyo ku hadalka afka hooyo way ku kala duwanayd waana gobol gobol oo gobol walba waxaa laga yaabaa si gaara inuu mahmahda u yaqaano laakiin ujeeddadu ay noqoto biyo meel godan bay isugu tagaanoo ay ku soo gororayso meesha biyo kama dhibcaanka ah ee biyo meel godan bay isugu tagaana ay isugu imaato taas ayaa macquul ah waxaa muhiima marka inaan fahanno dib in loo raaco oo labadan mahmahood waxa ay ku kala duwan yihiin ama labadan sheeko waxay ku kala duwan yihiin ama xarfahooda waxa kala duway intaa keli ah inbaa muhiima inaad kala fahanto laakiin muhiim ma aha ujeeddada iyo gundhigga ay leedahay gororka inaad dhahdo hiblaayan ku aqaanaye tan aniga ima deeqayso ama tan ma rabo ama annaga tuuladeennadii sidan aan laga dhihi jiray taasoo kalenta waa qaybo ka mid ah dibudhaca haddii eebba idmahayo ka imaada qaybaha noocaasa si marka dibudhacaasi uusan u dhicin markaad aragto laba mahmahooda isu eg laakiin xarfuhu kala duwan yihiin dee labadaba qaado oo labada dhinacba u dheh waa afkaagii hooyo wayna ku anfacahayaane taas ayaa wanaagsan oo maaragtay haddii eebba idmahay arrinta u wanaagsan xubintan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah mahmaayaheennii sidaas ahaa ee labaalayda ahaa qayb ka mid ah idamka eebbe waxaa la yidhi rag mid baa laga hayn karaaye mid lagama hayn karo rag waxaa la yidhi hal baa laga hayn karaaye hal lagama hayn karo ama mid baa laga hayn karaaye mid lagama hayn karo waxaa weeye rag diyadiisaa la haysan karaaye daamankiisa lama haysan karo waa rag diyadiisaa la haysan karaa nin intaad disho macnaha diyadiisa waa diidi kartaa laakiin daamankiisa ma haysan kartid daamankiisa ma haysan kartid macnaha inuu afkiisa ka hadlo inuu wuxuu doono sameeyo inuu dhaqdhaqaaq sameeyo inuu fakero inuu mahmaah soo tuuro inuu taliyo inuu doodo taa ma haysan kartid laakiin diyadiisii waad haysan kartaa middaas ayaa lagu yidhi taas ayaana ah midda afka hore laynoo geliyey waa inaad fahantaa marka waxaa la yidhi rag diyadiisaa la haysan karaayee daamankiisa lama haysan karo waa arrin aad iyo aad aad u dareemi karto inaan lagu aamusan karin si kastoo ay noqoto saacad kastoo ay noqoto iyo wax kastooo dhaca midnaba inaadan noqonin qof la aamusan karo oo xuquuqdiisa madaniga ah ee uu leeyahay ee asaasigaa ee ilaahay siiyey qof aan laga aamusan karin inaad tahay waa inaad aamintaa laakiin xuquuqdaadii waa la haysan karaa ama dad inta lagaa dilo ayaa la haysan karaa dhiiggoodii laakiin adiga afkaaga lama haysan karoo laguma aamusan karo ama cabsi ha lagugu aamusiiyo ama lacag ha lagugu aamusiiyo taasi waa qayb ka mid ah guunnimada ku dhac ragga qarnigan mahmaahda maanta ee aan u soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa doqoniqiiq kama kacdo doqoniqiiq kama kacdo ayaan dhahaynaa idamka eebe